Howlgalladan iyo waliba ciidamadii oo ka sameynaya xaafado magaalada baladweyne iyo wadooyinka hubinaya si lan xaqiijiya amniga magaalada iyadoona ciidamadii baarayana baabuurta shalgadisan iyo shacabka kurid markii muddooyinkii ka dambeeyay magaalada ka badayana dhaca dadka iyo baabuurta lanjeesida waa shacabka howlgalladan iyo waliba hogaamiya saraakiisha ciidamada shilgadisan ee ka howlgalo magaalada baladweyne ee gobolka hiiraan iyona bulshada lala wadaagay muhiimadii lataa shaqeeyawka amniga iyo nabadda magaalada taasna iyo ku kooyi korta wada shaqeynta ciidanka iyo shacabka taliyaha saldhigga degmada baledweyne gaashaane cabdulaahi maxamuud oo warbaahintan waramay iyo waliba wase shacabkan sheegay awaamiir laka xaqiijiyo amniga magaalada oyo ha saarana kaasoo bulshada lankaga baaqi inay hoggaansamana islamarkaana laamo amniga kula shaqeeyana amnigii hadda waa la laba jibbaaray shaqadii waa la kordhiyey tuug dambe iyo gaadiida la dhaca iyo argagixiso iyo waxaas kama jiri doonaan meeshan magaalada beledweyne waxaan kaloo halkan aan kala hadlayaa caawo gaadiidleyda ku sugan degmada beledweyne gaadiidleyda magaalada beledweyne lagama ongolo meeshaan beensalka beensalka arrinta beensalka wax beensalahoo oo la wada karaa saacadda aan joogno laga bilaabo wax beensaloo magaalada beledweyne lagu dhex wada karaa homa jiraan beensal qofka ugu xidhnaa ha ka furo gaariga miraayadaha ha la caddeeyo amniga waxa laga sugo afar iyo labaatan saacaan u qabanaynaa gaadiidleyda beensalka afar iyo labaatankaa saac wixii ka bacdiye ciidamada ammaanka ayaa ka shaqaysa doono wadooyinka wadooyinka ee magaalada beledweyne soo galo gaadiidleydu ku soo gashaan halkaan kala hadlayaa wadooyinka waa la yareeyey waa la xadiday ciidamo amniga ka mid aha la geeyey inta badan waa la soo xiray kuwo kalena waan xiri doonnaa ciidamo ayaa ku sugan ciidamada si wanaagsan hawla macaamilaan gaadiidka rarka soo qaado hubaan soo qaaday meel hebelaan hub ka soo qaaday ina hebelaan u waday reer hebelaan u waday waxaas ma jiri doonaan qorigii lagu qabta gaari xambuule oo ka yimid boosaaso ama muqdisho ama degmooyin kale ka yimid oo xambuuloo lagu qabtaa ciidama ammaankaa qaada doona halkaasaan gudbayaa wixii gaadiidleeye waxaa kaloo halkan ugu mahad celinayaa bulshada magaalada beledweyne sidai amniga noola sugan waa mahadsantihiin cabdulaahi caways maxamed ah taliyaha hay-adda nabad sugidda degmada beledweyne iyo bulshadanka baaqi usan intii xoojiyana wada shaqeynta si meelilan ku saara walkastoo amnin la duko ee magaalada
sida taliyaha saldhigga sheegay waxaan rabnaa magaaladan beledweyne laga mamnuuco beensalka baabuurka beensalku saaran yahay cadowgu wuu kusoo dhexdhuuman kaba waa kusoo dhexdhuuman karaa dhagarqabuhu waa kusoo dhexdhuuman karaa midka wada waxyaabaha balwadda ah ee maandooriyo dadka shacabka ah waa kusoo dhexdhuuman karaa qaado waxaan rabnaa in la mamnuuco beens baabuurkii afartan iyo siddeedda saac ee na soo aadan wixii ka dambeeya beensal lagu arka wuxuu mutaysan doonaa xabsete waxaan rabnaa magaaladan beledweyne bajaajleydu waa kusoo badan waxaan rabnaa bajaaj aan taarga lahayn magaalada beledweyne maaraa looga leeyahay waxaan rabnaa bajaajleyda ku sug magaalada beledweyne waxaa loo samayn doonaa waqti cayiman waxaa kaloo rabnaa bulshada soomaaliyeed ama beledweyne inay nagala shaqeeyaan laba maadda maandooriyaha inay nagala shaqeeyaan goobihii ay ku arkaan inay nala soo wadaagaan si aan ugu hortagno xadan ku daraa waxay tahay hadday arkaan tuug aabba ma laha hooyo ma lahan annaga ka jawaabayna isla daqiiqadaas waa inay nala soo wadaagaan intaa waxay ii dheer oon ku daraa bulshada reer beledweyne waxaan rabnaa magaalada beledweyne waxaan ku soo reebnay shan waddo shantaas waddo waxay kala tahay waddada dheer ee xiriirisa kalabeer iyo beledweyne midda dayax oo gooshin iyo xaawataakii labadaas keliya howlgallada weliba iyo qeybku in xaqiijinta amniga iyo ka horseedowka falalka la diga ee amniga shacabka soomaaliyeed